aan ku bilownay in ka badan laba boqol oo kun oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si gaar ah indhaha ula raacaya doorashada lagu wado in dhowaan ay ka dhacdo dalka kenya qaxootigan oo u badan soomaali ayaa rajo ka muujiyey in doorashadani ay u dhacdo jawi nabadeed islamarkaana natiijada ka soo baxday ay wax ka bedesho noloshooda wariyaha v o eda ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan noo soo diray iyadoo sagaalka bishaan loo madalsan yahay in shucuubta dalka kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta ah si loo doorto mudanayaasha u taagan xeelka kala duwan ayaa waxaa muuqanaya rajooyin ay doorashada ka muujinayaan kumanaanka qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya gaar ahaan dhadhaab oo madal u ah in ka badan laba boqol soddon iyo saddex kun oo qaxooti ah oo u badan soomaali ka soo cararay dolaadaha ka jira dalka soomaaliya inkastoo qaxootigu ay ku nool yihiin nolol qallafsan haddana waa bulsho xoogan oo kaalin muuqata ku leh tartanka ganacsiga iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka ku nool koontiga iyo guud ahaan dalka kenya iyadoo qaxootiga si gaar ah ay indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira guud ahaan dalka ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxay rajo iyo filasho wanaagsan ka bixinayaan doorashada dhowaan la filayo in ay ka qabsoonto guud ahaan dalka kenya magacayga waa maxamed sheekh cabdulaahi kuna nool xerada dhadhaab muddo aan ku noolayn soddon sano ah xerada qaxootiga ah hadba dowladda dhalata waan la kulmaynay oo waan la jaan qaadaynay alxamdulilah marka dhibaatooyinkana haysta waxaa ka mid ah xagga socdaalka allahuma mustacaan xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba marka hadda dowladdan cusub ee dhalanaysa waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahay caafimaad xaggiisa xagga dhaqdhaqaaqa socodkeenna marka inaan socdaal badan samayno oon aadi karno nairobi caasimadda gaaris oo kale aan tegi karno inaan qaxootiga ku safri karno inaan ganacsigeenna furan karno inuu ganacsigeenna ballaaran karo ayaan ka rajaynayna insha allah xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno haddaan nahay qaxootiga magacayga waxaa la dhahaa bashiir baa la dhahaa marka aniga waxaan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxyaalaha ka midka ah dad waxaa jira qaxootiga galay oo kenyaan ah iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci kenya helay marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta kenya doorashadan ka dhaceysa kadib la rajaynayo dowladdu wax u qabata dadkaas iyaga ay dhibaatada haysato oo dadkii qaxootiga galay oo kenyaanka ana ka saarta faraha qaxootiga oo kenyaannimadoodii ku celiso dadka oo si saxa dhibka haysta halkaa ka bixiso ee dhibaatada arrintaa wax uga qabata dadka qaxootiga oo sharciga kenya helena faraha kenya gala iyagana u baahan in farihii kenya laga saaro xutimadoodii loo hagaajiyo loo saxo waxaa kaloo aan iyadan aan ka rajaynayna ganacsiga dadka qaxootiga waa dad yaqaano ganacsiga yaqaana in intii xuduudda loo furo oo dowladda kenya si sharciga xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan kale qaxooti muddo soddon sano ah buu waddanka degan yahay niyad ma hayaan oo dadka qaxootiga waa dad iska hoblesay noqdeen oo rijaal aana oo waad guuraysaan iyo waxaasaa marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si si fiican baa loogu soo dhoweeyey horaan haddana si fiican inay ku joogaan inay dowladda iyadana arrintaasan ka rajaynaynaa oo si nabdoon maadaama labada kenya soomaaliya ay heshiiyeen in arrintaasna dowladda kenya wax looga qabato heshiiskii noo suurtagelisay ay labada dowla ku heshiiyeen ayaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ay dhalan doonta hadduu ilaah yidhaahdo qaxootiga ku jira xeryaha ayaa gala nolol gibidhaclayna xilliyada siyaasiyiinta dalka ay ka hadlaan arrimaha qaxootiga iyadoo dhowr jeer siyaasiyiin badan ay ku celceliyeen in albaabada loo laabayo xeryaha taas oo saameyn dhinacyo badan ku yeelatay soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya balse iminka qaxootiga ayaa ku taamaya inuu dhaqan galo heshiiskii xukuumadda muqdisho ay la gaartay madaxweynaha xilka kasii degaya ee uhuru kenyatta maadsantaadslaamyay waa faarax axmed marka koowaad intaan raja u gudagelin waxaan ka hadlayaa ma garanaysaa caqabada horaa nooga haystay ee halkan aanu ku jirno harooyinka caqabadooyinkaas waxaa ka mid ahaa maxaabiis waxaana mataqaanaa iska un faraxsan oo xaggan soomaliya dee u baahna mataqaanaa aan bixi karin caqabad ku ah xaggan nairobi hadii raban aan aadi karin dhadhaaba mataqaana dhaafin karin markastee dowlada isku dhacaan soomaaliya kenya isku dhacaanna ma garanaysa wax dhibaata naga soo gaaraysay oo mataqaana bulin noola qaban jira guuritaanka inaga taasoo caqabad kale nagu samayn jirta xagga waxbarashay armada dadka jaamacadaha ku maqan ardooyinka xoreen ka tagan caqabaday ku ahayd ardada halkan joogta laftooda caqabaday ku ahayd maadaama nin uun iskuul secretary ku jadel saddex bilow bilow ku baxsan dhahay waa caqabad kale waa waa arrin aad u xanuun badan nafteeda waxaa kale caqabad ku ahayd isdhexgalka bulshada soomaalida kale daraskeena kenyaanka nafteeda oo xagga guurkii waa nafteeda nin oo kenya degan haddii ula bilow ku bixaysa adoo soomaal ujeedo waa arrintaas waxay noqotay mataqa arrin uun bulshada kala xirtay marka saa darteed waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusubada dhalanayso iyo dowladda soomaaliya nafta heshiiska maalma kala seexday inuu dhaqangalo hadduu heshiiskaasi u dhaqangalo waxaan rajaynaynaa ma garanaysaa in qaxootigan uu faa'iido weyn ka gaari doono oo xagga xorriyadda ah xagga socodka iyo mataqaana ay baasaboorradooda iyo sharcada ku bixi doonaan
dhinaca kale dhalinyarada qaxootiga ah ayaa siyaasiyiinta koontiga ka codsaday inay ka dhabeeyaan fulinta ballanqaadyada horumarineed oo ay jeedinayaan xilligan oo olaha doorashada lagu jiro
waa mahadsan tahay cabsalaan marka waxaan sheegayaa xeryaha qaxootiga inay aada u dhibaataysan yihiin oo ay abaaro badan soo mareen xeryaha qaxootiga keli maahan macal dadka deegaanka ku hegaarsan xeryaha qaxootiga ay dhibkaa la qabaan marka waxaan ka codsanayaa dadka xildoonayaasha ah oo magac iyo maamuus ku leh ee maalmahan xeryaha qaxootiga wareegayay in ay ka dhaweeyaan ballanqaadyada ay ballanqaadayaan ama xeryaha qaxootiga ha u ballanqaadaan ama dadka deegaanka ee u dhow ha u ballanqaadaan kasta kow dowladda kenya waxay marti u yihiin dadka deegaanka ee countiga degan midda kaloo jirto wadooyinka gobolka haddaa fiiriso waa baaba baabuurkii maanta ka soo bax gaaris lix saac iyo toddoba saac weynu meeshaan imaanaya waa meel adiga oo laba saac camal loo socon lahaa yuu lix saacadood soo qaadanaya marka waxaan ka codsanayaa in xeryaha qaxootiga iyo dadka deegaanka ah noloshooda ay isku furmaan hadalka qaxootiga ayaa ku soo aadayay iyadoo dhowaan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu heshiis dhinacyo badan taabanayo oo la galay madaxda dalka kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab